madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed faroole ayaa sheegay in ballanqaadyo gargaar oo ay dowladda turkiga u ballanqaaday puntland aan la fulin wuxuu hadalkan ka jeediyey kadib markii uu guddoomay deeq ka soo gaadhay dowladda talyaaniga waryaha v oda nuux muuse barjeeb ayaa warbixintan garowe goodhoweyd nooga soo diray madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole ayaa sheegay in dowladda turkiga aysan wax ka qaban oo aysan ka fulin ballanqaadyo ay horay ugu sameeyeen kuwaasoo ahaa in dhinacyo badan ay ka kaalmeyn doonaan hadalkan ayuu maanta ka sheegay furitaanka idaacad ay leedahay puntland oo dowladda talyaaniga ay hirgelisay turkiga oo awal dadka u dhexayn lahaa hadda xamar uunbuu helay xamar buuna ku bururay xamar buuna goostay annaga ballan bay noo qaadeen laakiin way nooga baxeen hadday xamar wax ka keenayaan uguma ciil qabno ha ka keeneen walaalahaya weeye waanu ku taaniyadaynayna laakiin beddelkeedii waxaan doonaynaa dowladda talyaaniga inay noo gasho halka timaado abaal weyn baan u haynaa shacbiga talyaaniga iyo dowladdiisaba waxaana rajaynayaa xiriirkaasu inuu sii weynaado sii kordho dad badan oo aqoon wiswadaarsiya iyo tababarana aadan itali aanu isla nimaadno iyagana baraaig sektorkooda ama dadkooda hantida leh ka qaloonmayaan dadkan inay yimaadaan oo maal gashadaan dowladda talyaaniga ayaa sidoo kale sheegtay in tani ay qayb ka tahay gacanta ay siinayaan deegaanada puntland sida ay goobta ka sheegtay carolod wolf oo ka socotay safiirka talyaaniga ee soomaaliya oo maanta isaga la filayey balse howlo darteed uusan kasoo qaybgelin wareejinta gaadiid iyo furitaanka idaacadan cusub La cerimonia di oggi è intesa a confermare ancora una volta che hanno saputo waxay caddaynaysaa shuruud la-aanta dowladda talyaaniga ay u caawinayso puntland iyo hay-adaha dhexe ee dowladda federaalka ah iyaga oo bilahan dhow abuuray xiriir wanaagsan oo aan rajaynayno inuu sii socdo si horumar iyo nabadgelyo waarta ugu dhaliyo dadka soomaaliyeed waxyaabaha kale ee dowladda talyaaniga puntland ugu deeqday waxaa ka mid ahaa ilaa shan iyo toban gaari oo dhanka amniga ka shaqeynaya ciidanka amnigana ay adeegsan doonaan baabuurtaas in badan oo ka mida waxaa la saari doonaa qalab telecommunication iyagoo la shaqaynaya steeshimo iyana ay dowladda talyaaniga ku deeqday oo laga dhisay magaalooyinka waaweyn laga dhisay inna baabuurta lagu rakibaayo si meeshii wax ka dhacaanba iyadoo markii howlgalka lagu jiro warqabkuna uu socdo isagoo aan cid kale ayan dhexda kaa dhegaysan karin ama ayan ku dhexgeli karin sidoo kale talyaaniga ayaa sheegay inay jiraan mashaariic kale oo ay ka fulinayaan puntland kuwaasoo qaarkood ay soo mariyeen hay-adaha qaramada midoobay islamarkaana ay ku bixi doonto malaayiin euro ayna ka mid tahay wax ka qabashada dekadda boosaaso oo u n habitat la soo mariyey warshad kalluunka ah oo eyl laga sameynayo islamarkaana hay-adda fao loo xil saaray garoonka diyaaradaha ee garowe iyo isbitaalada garowe iyo eyl oo isla u n-ka ay fulin doonaan nuux muuse birjeeb v o a